saarooyinka qaar kamid ahna run ahaantii waa lagu guulaystay in la qaado qaarna maaragtay weli waa si maaragtay gabaabsiyo qaar aan tiro badnayna hadeertaan meesha ku hareen qaar kalena marka hore waxay ahaayeen qaar kusoo boodooy ah oo marna soo gala wadada marka ciidanka amniga iyo maaragtay howlgallo jiraana meesha ka carara oo meelihiisa kale ay ka kala yimaadeen amba kale oo maaragtay ay kasoo iska soo abaabuleen ay dib ugu laabtaan marka alxamdulilah wax badan baa lagu guulaystay haddana hawshaas lagama fadhiyo shirar badan baa socda maamulka maaragtay gobolka iyo kuwa degmooyinka iyo ciidankana wada xisaabtan baa jiraaya saraakiishii oo xamar iska fafadhiday qaarkood waa ku laabteen deegaanadii ay ciidanka ay ka maamulayeen tageen mas-uuliyadooda dib u qaateen wixii meeshaasi ku hallaabo ama dhac ha ahaado ama dil ha ahaado ama isbaara ha ahaato ama kufsi ha ahaado wax alla wixii meeshaasi ku hallaabo ayagaa lagula xisaabtamaya markaani marka wada shaqayntii waxaa la dhihi karaa ilaa xad soo laabatay nuurdiin maxaa la yihahdaa wax badanna waan ka gaarnay run ahaantii ololihii soo garaa waxaan ka gaarnay ilaa xag boqolkiiba maaragtay toddobaatan isbaarooyinkaasi inaan afjarno inta dhiman soddonka ahna maaragtay waxaan ku jirnaa sida loo qaadi lahay hawsheedaa socto isbaaro biidni illahi alkariim waa laga ciribtirayaa gobolkaasi mar kastana waa ku dagaalamana isbaaro sida loo ciribtiri lahaa labada doon waa laga qaaday doon weyne iyo doonyaro waa laga qaaday amba doon awsuurre iyo sida utaqaanid maxaa la yihahdaa doonyaro waa laga qaaday meelaha kaleoo laga qaaday waxaa kamid ah meesha la yihahdo magaceeda xawaal suunlaaya kamid ah waxaa kaloo kamid ahaayey zona warmaxan ilaa iyo maaragtay abgoy inta udhexeyso ilaa iyo saddex ilaa iyo afar isbaaro ku dhawaadkeeda oo kusoo boodooy ahay ay taallay ah kamid ah deegaanada laga qaaday marka ilaa iyo afar isbaaroo toos ahna waa la qaaday saddex isbaaroo kusoo boodooy ahna maaragtay waa la kala ceeriyay ayada maaragtay waa waa deegaankaas o dhan waa laga raxadeeyey ilaa haddana waxa waaye maaragtay waxaa la raadinayaa sida lagu maaragtay xataa hadday si qarsoodi kusoo galaan xataa waa lagu daba joogaa waxna waa iska noqonayaan eedeen waxna waa wax cadow kiis cadow oo maog tahay oo meel yaalo oo maog tahay haddaad tagtidna ugu tegaysid haddaa weleysatidna aa helaysay noqonaya maog tahay waxa rasmiga oo meeshaasi u yaalo ciidan tuuto wato oo militariga ah oo ku dhahaya anaga lix bilood toddoba bilood shan bilood hadduu si kala duwan u sheeganayo inay mushaar waayeen waayo ciidamada isbaarada ee u taallay hadday jiraan ciidan kaloo tuutaha ku libistan waa ciidan ee ayagu raalli ka ahaayeen oo ayaga i abaabulan waayo amba qaybka ayaga waayo marka waxaa laga yaabaa saddex maleeshiya amba afar maleeshiya iyo labo ama saddex militari israacaan meel hebel ama tuulo hebel is istaagaan inay isbaara dhigtaan alaga yaaba lix nin ama shan nin iyo toddoba nin waayo marka saraakiisha ciidanku ma qabo waayin dadka noocaas ah ma qabo waayin ee laakiinse marka horeba waxaa laga yaaba inay si kale u mashquuleen amba kale laga yaaba qaarkood maaragtay in ay culeysyo fuuleen laakiin haddayba heleen maamulkii gobolka iyo degmooyinkiiyo maaragtay isgarbinaayo oo maaragtay isbaarooyinkaas si meel kasta u yaala in laga qaado ka shaqeynaayo isla xisaabtan inaad ilaa iyo talisyada qeybaha iyo maaragtay taliska ciidanka xoogga dalka guud ahaanba in maxaa la yihahdaa shaqadaas la gala ay bilaabatay waxaa la gaaray marka in ciidanku naftarto saraakiishu ay dib u xisaabtamaan oo ay goobahoodii tagaan oo ay naftarta diidda soo dhisanto oo ay ka shaqeeyaan si isbaarooyinkaas loo qaadi lahaa laga yaabay dhowr sarkaalo laga yaabay hadda ugu jirto inay jirto isbaarada laakiin inta ugu badan goobahooday ku laabteen shaqadii hawsha ciidankay wadaan ciidankay gacanta ku hayan ayagaa meeshii fadhiya ayagaa maaragtay ciidanka jeclaha dadka ka reebayo taasna waxaan dhihi karnaa guul weyn oo warbaahinta iyo maamulka gobolka iyo guud ahaan maxaa la yihahdaa maamulada degmooyinka iyo ciidanka xataa xooga dalka ay gaareen waan dhihi karnaa markii loo fiiriya hadda isbaarooyinkaas sida loo qaadi lahaa oo mar kastaba meel kasta isbaaro taalana wariyuhu a umalaysa inuu deegaan kasta la xiriirayo udhahay maaragtay mas-uuliyiinta usoo sheegaya udhahay deegaan hebel isbaara taalo deegaan hebel wey taala taasoo keenta wada shaqaynta in la xoojiyo ma garatay isbaaro xalkeeda in la qaado waaye isbaaro isbaaro shay xun waaye isbaaro waa dhac waa dil waa kufsi waa handadaad waa xoolaha dadka muslimiinta oo soomaaliyeed in lagu banaysto waa in hooyooyinka iyo aabbayaalka iyo caruurta iyo maaragtay dadka waayeelka iyo dadka da-da yar ardayda in lagu dhibo waa isbaaro wax fiican ma aha isbaaro shay xun waaye waxaa dhigto tuugaa dhigto saqajaana dhigto ciyaal suuqa dhigto nucurab haal hadduu maamul sheegto hadduu maxaa la yihahdaa waxaa sheegto maxalla ciidan sheegto isbaaro shay xun waaye ilaahina waa naga xarimay ummadeena soomaaliyeedna biidni illahi alkariim waxaan u guntanay una sii guntanaynaa isbaaro inaa hadduu ilaah raalli ka noqdo qofkii lagu arko ama maaragtay lagu ogaadana in balaag lista la geliyo ama sarkaal ha ahaado ama maamul ha ahaado ama wax kale ha ahaado wuxuu raba ha sheegto isbaaro waa qaadis isbaaro waa qaadis isbaaro ninka dhigto ogow beri kamaale inay magac xumada iyo sharaf xumada ku daba taagan tahay waxaa rabtid dheh dareeskaa rabtid xiro mas-uuliyadda rabislahow laakiin isbaaro waa qaadis isbaaro waa qaadis sida hadda loo go-aansaday min degmo gobol ciidan maamul goboleed ilaa dowladda federaalka guud ahaan loo go-aansaday ayaan rajeynaynaa inay u socoto loo xoojiyo garbahana isqabsano insha allah biidni alkariim khaasatanna warbaahinta waa u mahad celinaynaa aan leenahay isbaaro istimiya meel kastoo isbaaro lasoo dhigo amba ay taalo istimiya taas waxay keenaysaa in dadka mas-uuliyiinta ah waxyaaba qaarkood ka qarqarsan inay banaanka soo dhigto dadka dhiganaa hadday ciidan yihiin ha la sheego hadday mas-uuliyiin yihiin ha la sheego yaa la qarinin isbaaro shay xun waaye hooyadaa ha isbaaraysan aabbaha ha isbaaraysan walaalka ha isbaaraysan walaasha ha isbaaraysan isbaaro shay xun waaye qofka wax isbaaraysanayo ogow waxa isbaaraysanaysa waa hooyadaa waa walaasha waa maarata qof soomaaliyeed oo muslim ah isbaaraysanaysaa marka waxaan dhihi lahaa insha allah sida hadda loogu guulaysan waxaan rajeynaynaa in meelaha kaleo soomaaliyeed iskaba dhaafo gobolka nage xataa waxaanan raali ka ahayn oo aan aad ugu xunnahay gobolada kale oo soomaaliyeed ama daris ha nool ahaadeen ama gobolada kaleo naga fogfog ha ahaadeen haddii isbaaro laga sheego dhibaatadeeda ognahay waa ka naxayna anaga aad baan uga xumaanaynaa xataa marar qaarkood waxaa waaye maadaama anaga isbaarooyin badan oo dhibeen oo siyaabo kala duwan u qaadnay waxaa xoog ku qaadnay iyo waxaa maarata xeelad ku qaadnayba in maxaa la yidhaahdaye ayaga nafto aan tala ka siina isbaaro inay shay xun tahay oo deegaan laga aqbalahay soomaaliya ka ooli doonin biidnillahi alkariim waqtiga soo socda